فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawo oo axad ahna waxaad ku dhegaysa doontaan tira jawaasiis ah oo lagu dilay fagaaro ku yaala degmada jamaame faahfaahinta xukunka jawaasiistaasi ayaad dhegaysa doontaan faahfaahin dheeraad ah oo laga helay dagaal ka dhacay duleedka degmada buulaburdi ee gobolka hiira kaas oo ay ku dhinteen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka askari ka tirsanaa dowladda federaalka oo lagu dilay inta u dhaxaysa degmada ceeldheer iyo deegaanka masagawaay kaas oo laga qaatay qorigii uu sitay dadka ku dhaqan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo ka cabanaya dhac ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka maamulka gobolka gedo oo sheegay in guddoomiyaha doolow uu ka badbaaday iskuday dil askar ka tirsan dowladda federaalka oo wiil dhallinyaro ahaa ku dilay magaalada muqdisho caawa barnaamijka sidoo kale waxaan idinkugu soo gudbin doonaa nuxurka kitaab muhiim ah oo la yidhaahdo ajnixatulmakri halaatha kitaabkan oo ka mid ahaa kutubtii tartanka akhrinta dhiganayaasha lagu soo bandhigay qodobadaasi xubinta caafimaadka iyo wararkii ugu dambeeyay arrimaha caalamka ayaad dhegaysan doontaa waxaa igala qaybgelaya waryaheena cabdiraxmaan beder waa mar kaliya dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa sideedda bisha muxaram sannada kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga waafaqsanna saddex iyo tobanka bisha toddobaad sannada labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga aan ku bilowno barnaamijka shan jawaasiis ah ayaa lagu toogtay fagaaro ku yaala degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose dad badan ayaa soo xaadiray fagaaraha lagu toogtay jawaasiistan mid ka mid ah khudaadda xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa faahfaahiyey xukunka jawaasiista iyo adilada loo cogsaday
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وقوله ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون أما بعد ujeeddo xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysanayaasha kale ah eedaysanaha koowaad cali xasan cusmaan da'diisuna tahay afartan iyo saddex jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta soomaaliya intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cali xasan cusmaan wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa run inaan la shaqaynayay jawaasiista murtadiinta ee nisa waxaa shaqadan ii soo bandhigay nin magaciisa iga qariyey kana tirsan nisa siduu asaga ii sheegay waana ka aqbalay kadib shaqooyin ayuu ii diray waxaana ka mid ahaa kow inaan u soo gudbiyo dhaqdhaqaaqa mujaahidiinta ee ku wajahan baar sanguuni iyo birta dheer waxaan mar u gudbiyey weerar ku wajahnaa baar sanguuni labo wuxuu wax iga weyddiiyey meelaha la geeyo ama laga helo gaadiidka dagaalka ee mujaahidiinta waxaana u gudbiyey intii aan helay saddex sidoo kale wuxuu iga dalbaday nambarrada muhaajiriinta waxaana u gudbiyey hal nambar afar waxaan u gudbiyey oo kale xog ku saabsan jabhadaha jubbooyinka iyo aagaga ay ku kala aadan yihiin shan wuxuu iga wareystay qaar ka mid ah maxaabiista iyaga laga haayo ee u xihan xarakada waxaan u sheegay inay sidii u xihan yihiin anigoo shaqadaas ku jira ayaa la isoo qabtay eedaysanaha labaad ismaaciil cabdiraxmaan cumar loo yaqaano fu'aad da'diisuna tahay afartan iyo afar jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu la shaqeeyo sirdoonka ciidanka kenya ee loo yaqaano k d f iyo sirdoonka maraykanka ee c i a intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane ismaaciil cabdiraxmaan cumar wuxuuna ku jawaabay sida tan maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa isoo wacay nin aan isgaran jirnay wuxuuna iigu yidhi xaggeed joogtaa waxaan ku dhahay waxaan joogaa goobaha mujaahidiinta ay maamulaan kadib wuxuu ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo waana ku waafaqay wuxuuna ii diray shaqooyin fara badan sida soo aruurinta xogaha mujaahidiinta lambarradooda guryahooda magacyadooda iyo in aan shareexooyin dhigo meelaha ay ku sugan yihiin shaqooyinka aan la qabtay waxaa ka mid ah waxaan u gudbiyey lambarrada toban iyo toddoba qof oo ka tirsan mujaahidiinta waxay ii soo dhiibeen shareexooyin gaaraya ilaa saddex iyo toban xabbo oo aan ku kala qaybiyey sida tan kow laba xabbo waxaan u diray nin aan shaqaalaysiiyey wuxuuna meel u geliyey rag ku aadanaa laamiga waana la duqeeyey labo saddex shariixo waxaan u diray nin kale oo ka tirsan shabakadayda kuna sugnaa buule xaaji wuxuuna geliyey meel bartilmaameed ahayd waana la duqeeyey saddex hal xabbana waxaan u diray nin kale oo isla annaga naga tirsan wuxuuna dhigay meel u dhowayd goob ay ku sugnaayeen rag mujaahidiin ah waana la duqeeyey afar hal xabbo waxaan geliyey guri jajaba dhanka waddada caashaneero waana la duqeeyey shan hal xabbo waxaan dhigay guri ku yaallo meel u dhow koontaroolka kismaayo waana la duqeeyey lix laba xabbo waxaan u dhiibay nin aan isla shaqayno wuxuuna dhigay garaash ku yaallo dhanka boosteejyada kismaayo waana la duqeeyey toddobo laba xabbo oo kale waxaan ku tuuray guri laba qol oo ku yaallo magaalada jilib gaar ahaan xaafadda masjidka cuhmaan bin cafaan waana la duqeeyey siddeed laba xabbo oo u dembaysay waxaan u dhiibay nin kale wuxuuna geeyey meel aan ku tuhmaynay rag mujaahidiin ah duqayntana way dhacday intaa kadib waxaa ila soo xidhiiray nin ka tirsan sirdoonka kenya iyo maraykanka ahaana saaxiibkay hore oo xeebta aan iskala shaqayn jirnay wuxuuna ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo wuxuuna iga dalbay inaan isla shaqayno oo aan u soo raadiyo nambarrada mujaahidiinta iyo wixii macluumaad loo baahdo waana ka qaatay kadib waxaan u gudbiyey lambarrada ilaa lix qof oo isugu jira muhaajiriin iyo ansaar dhammaan shaqooyinkan waxaan ku qaatay lacag aan badnayn anigoo hooshaas ku jira ayaa la isoo qabtay eedaysanaha saddexaad maxamed xasan axmed oo loo yaqaano ajnebi da'diisuna tahay labaatan iyo lix jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu ka tirsan yahay murtadiinta jubbaland una qaabilsan macluumaadka intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane maxamed xasan axmed wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waan ka mid ahaa waxaana ku biiray labada kun iyo toban iyo lixdii aakhirkeeda waxaana ka tirsanahay guutada joorre ee ku aadan wayaanta waxaana ku soo shaqeeyey qaabab kala duwan sida sirdoonnimo istaafnimo jabhadnimo dagaallana waan ka qayb qaatay waxaana la i qabtay anigoo ku howlan shaqadaas oo xaafaddayda soo aaday eedaysanaha afaraad moxamed kimani jeremaya oo loo yaqaano yuusuf roogo da'diisuna tahay soddon iyo laba jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka iyo kenya intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane moxamed kimani jeremaya wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa sax inaan la shaqaynayay sirdoonka kenya iyo maraykanka waxaa shaqadan ii soo bandhigay nin ka mid ah saraakiisha u shaqayso c i a da iyo kenya waana ka aqbalay shaqooyinka aan u qabtay inta aan joogay kenya waxaa ka mid ahaa kow waxaan bixiyey macluumaadka afartan iyo afar dhallinyaro muslimiin ah kuwaasoo laga qabtay masjidka muusa kadibna waxaa lagu xidhay xabsiga shimo laatewa labo waxaan gudbiyey macluumaad ku saabsan walaal lagu magacaabo saalim basiimba iyo asxaabtiisa kadibna waa la wada dilay saddex waxaan gudbiyey xogta nin lagu magacaabo abuunusayba balse wuu soo hijrooday kadibna soomaaliya ayuu ku shahiiday afar waxaan gudbiyey xog ku saabsan sheekh makabuuri asagana markii dambe waa la dilay intaas kadib waxaa la ii soo diray soomaaliya ujeedka shaqadana wuxuu ahaa inaan xog uu soo gudbiyo dhanka mujaahidiinta iyo inaan muhaajiriinta tashkiiliyo si ay jihaadka uga tagaan kadibna dalalkooda uga laabtaan markaan soomaaliya imid sarkaalkii aan ku xidhnaa wuxuu igu xidhiiriyey nin kale oo ka tirsan a t b u asaga ayaana wada shaqayn la bilaabay waxaan dhowr qof ku tashkiiliyey inay jihaadka isaga tagaan waxaan dhowr qof ku tashkiiliyey inay jihaadka isaga tagaan wayna tageen macluumaadka aan bixiyey waxaa ka mid ah kow waxaan gudbiyey macluumaad ku saabsan dhowr jabhadood oo ku kala aadan jubbooyinka iyo kenya mid walba waxaan ka gudbiyey xog dhammaystiran sida goobaha ay deggan yihiin magacyada umrada heesta lambarradooda iyo tiradooda inta aan heli karay labo dhanka muhaajiriinta waxaan ka gudbiyey ilaa afar qof xogtooda shaqada ay hayaan iyo lambarradooda qaar anigoo hooshaas ku jira ayaa la isoo qabtay muddada aan ku jiray basaasnimadan waa lix sano iyo bar eedaysanaha shanaad farxaan cumar sheekh warsame da'diisuna tahay afartan iyo shan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista la shaqaysa kenya intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane farxaan cumar sheekh warsame wuxuuna ku jawaabay sida tan maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaan is aragnay niman aan isnaqaanno waxayna ii soo bandhigeen inaan la shaqaysanno ciidamada kenya ee loo yaqaanno afduubta waana ka aqbalay kadib waxaa wajeer inooga yimid nin la shaqeeya ciidamada kenya ee afduubta wuxuuna noo sheegay in nalooga baahan yahay xogta al-shabaab waxaana kala qaadanay shaqadii kadib waxaan bilaabay xog aruurin waxaana farmuuqay ilaa toddoba nin oo muslimiin ah waxaana ku sheegay inay al-shabaab la shaqeeyaan dhammaantoodana waa la afduubay sidoo kale waxaan raacay maalin ciidamada kenya oo duulaan ku ahaa meel lagu sheegay al-shabaab hawdka ayayna soo duqeeyeen kadibna waa la soo laabtay dhammaan shaqooyinkan waxaan ku qaatay lacag kadibna waa la isoo xidhay muddada aan la shaqaynayay waa hal sano xukun intaas kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sida soo socota kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dil xadduriddo ah almaraajic qowluhu tacaala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحوق سقنا ذي قرال وبالله التوفيق هذا وحان فلنينا حكمك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
hagaag qeybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa qodobo kale ayaan ugu soo maqan balse markan ku soo dhowaada xalqada sagaashanaad ee xubinta caafimaadka oo aalaaba uu soo jeediyo doctor qorax abdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala isbitaalka guud ee degmada jilib أمتنا تشبه بنيانا ولي بسم الله الرحمن الرحيم Eh, neonatal jaundice is a yellow discoloration of the skin. and sclera neonatal jaundice this is a yellow discoloration of the skin and sclera in a newborn because of accumulation of high bilirubin in the in the blood Eh, neonatal jaundice sikradi loo dhaho waa cunuga labaatan iyo sideedda beri oo noloshiisa ugu horeysa uu noqdo jaallo uu ka noqdo maqaarkiisa isha meesha cad calaacalaha cagta iyo lugu- eh, gacmahaba iyo xabatan uu kusoo faafi karaa waa xaalad la arko oo cunuga umusha lagula jiro lagu arko marka waxaa loo kala saaraa midna waa physiological ama ama waaba iska cudur ma ahan midna waa pathological oo waa cudur marka waxaa loo kala saaraa physiological waxaa laga wadaa waa cunuga maalinka u horeyso markuu dhalanayo wax jaallo ah jirkiisa ma ahan dib buu jaallaha ooga soo kordhaa khaasatan sida badan maalinka saddex maalinka afaraad ilaa maalinka laba isbuucna ma dhaafto midda kalena wuu ku dhashaa labaatan iyo afar saac u horeysa lagu arka midda cudurka ah kaasaana loo yaqaanaa cudur waxyaalaha keena marka haddii aan kala qaadno midda physiologic aan leenahay oo cunugan lagu arkayo aan leenahay wuu caafimaad qabaa hooyada iyo welwelin guriga ha ku haysato wuuna ka baabi'i doonaa insha allahu waxaa waaye midda cunuga markuu caloosha hooyada ku jiro dhiiggiisa waxaa ku jiro eh, waxa loo yaqaan hemoglobin f oo oksijiinka cunuga dhiiggiisa wareega ka qayb qaadanayay markuu cunuga banaanku imaado wuxuu isticmaalayaa adalta hemoglobin wax la dhaho oo ah oksijiinka waxaa hadda xambaaraya hemoglobinka caadiga ahaa oo anagoo kale aan leenahay oo dhallaanka caloosha ku jira uusan lahayn dhiiggiisiyaa marka la bedelaya bedelka dhiiggiisa la bedelaya marka waxaa ka dhalanayso burbur badan inuu ka dhaco rbc-ga ama red blood celleska kadibna maadada bilirubinka heemta ku dhex jirta birta ah kadibna ay dhiigga soo gasho saas waa lagu arkaa marka cudur ma ahan waa dhiig bedel cunuga dhiiggiisa la bedelayaa midda kaloo ayadana aan cudurkayn waxaa ka mid ah naaska hooyada markii cunuga uu nuugayo oo kaleeto cunuga bilirubinkiisa samaysankiisa markuu rabo inuu samaysmo beerkiisana oo ma diyaarsano Een, marka brosesyo badan waxaa jira caanaha hooyada ay hoos u dhigayaan oo ka qayb qaadan lahaa inuu bilirubinka la xareeyo ama beerka uu bedelo saas laligeeda enzymka loo yaqaano gluco- glucuronil transferase bay caanaha hooyada hoos u dhigaan kadibna beerka cunuga aad ooma shaqaynayo sababtoo ah waa caanaha uu nuugayo ayadana cudur ma aha Ee, midda cudurka maxay tahay waa midda labaatan iyo afarta saac ugu horeysa cunuga lagu arko middaas waa midda isbitaalka u baahan in la imaado cunuga labaatan iyo afar saac u horeysa lagu arkay inuu jaallo noqday indhaha uu ka noqday jaalle ee, bishimaha uu ka noqday carabka hoostiisa uu ka noqday calaacalaha lugaha iyo gacmahaba uu ka noqday Een, marka taasi ayadana maxaa keeno way badan tahay waxyaalo badanaa keeno waxaa kamid oo kaleeto wax loo yaqaano een, haddii hooyada cunuga naaska siin weyso oo kaleeto uu naaska aan la siin naaska caano uu ka waayo wuu imaadaa waa xaalad ku imaada marka naas la-aanta caanahaas way keentaa Een, sababta waxay tahay heba interohebatic circulationka yaa badanayo marka wax baxaya ma laha oo dee bacteria caloosha u shaqaynaysa iyo in wax badan oo meesha qalad ka jira oo caanaha naaska u fiicnaayeen midda kaloo keenaysa waxay kamid tahay sida cudurka loo yaqaan gilbert syndrome oo kaleeto resus factor haddii jirto cunuga hooyada yani dhiiggiisa iyo hooyada iskhilaafsanaayoo kaleeto ee haddii dhiig qaldan lagu shubo oo kaleeto cunuga torch infection sida toxoplasmosis haddii jirto ama malaria oo kaleeto oo ayada hemolysis dhiiga burburinaysa oo kaleeto sepsis hadduu jiro infection oo kaleeto waxaa loo yaqaano glucose six phosphate de- deficiency haddii jirto oo kaleeto ama enzymka asaga waa enzyme muhiim u ah yani inuu ka qayb qaato blubrink in la sameeyo way badan yihiin cudurro nooc badan baa jiro oo ayagana keenaya cudurkaas in la baaro marka ayaga waxaa loo kala saaraa brihibatic oo ah beerka ka hor calaa yani carqalad ka jirto hibatic beerka dhexeyso seelasha ka dhaceyso iyo bostohibatic oo ah inay bilary system oo kaleeto inay dhibaato ka jirto ama gaal balada stone uu jiro oo meesha uu mari lahaa bilirubinka marka u socday mindciraha dhibaato ka jirta waaye intaba marka waxay u baahanta in la baaro dhiigiisa dhakhtarka uu baaro qalab loo isticmaalay ku xirantaha calaamadaha marka lagu arkayo waxaa kamid ah cunuga asaga ah yani inuu jaalo noqdo physical examination in la fiirsho cunuga waa jaalle calacalihiisa gacmihiisa yani cunugu iska hurdo hurdo waa ku arkayso cunugii hurdo iska cunugii oo naaska diidayo cunugii oo murqihiisa ay dabacsan yihiin oo iska dhacsan calaamadahaas iyo inuu jaallo ka noqdo indhaha meeshada cad scalera la yiraahdo carabka hoostiisa sometimes bishima waa lagu arkaa xabadka kusoo faafaa calaacalaha iyo cagta cad inta waa lagu arkaa maxaa lagu baaraa waaye waa physical examination oo indhaha aad ku arkaysid iyo lab diagnostic oo ah liver function test beerkaa la baaraa oo aan laga baarayo direct bilirubin indirect bilirubin total bilirubin waxaasna waa la baaraa ayagana daaweynta usoo deg marka ugu dambeysa waxay noqonaysaa phototherapy phototherapy waxay tahay waa nal ama waa iftiin cunuga la dhexgelinayo oo looga saarayo jirkiisa yacni maadadan jirka gashay iyo exchange transfusion hadba cunuga dhiiggiisa la bedelaya dhiig cusub baa lagu shubaya dhiiggan hore oo waa laga bedelayaa marka xaalad waxaa jirto ilmaha curyaamiso ama dishaba xaaladada waxaa loo yaqaana connectors connectors maxay tahay waa unconjugated bilirubin oo ah mid aan beerka marin inuu maskaxda u gudbo kadibna uu maskaxda qaybaha ugu muhiimsan uu dhaawaco kadibna cunugaas haduusan u dhiman inuu noqdo cunug waxbarashada ku adkaata ama si kala dildo caqli yar subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka waatuubu ilayk
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa sirdoonka ayaa wiil dhallinyaro ahaa waxa ay ku dileen magaalada muqdisho maxamed abuukar abkow oo ahaa wiil dhallinyaro ah shan iyo labaatan sano jirna ahaa ayaa waxa ay askartu ku dileen degmada waaberi ee magaalada muqdisho waalidiinta iyo ehelka wiilka ayaa ka warbixiyey dilka loo geystay wiilkooda
wiilkayga waxaa dilay dharcad dowladda ka tirsan baa wiilkay iga dilay indhaha iga rideen ilaahay indhaha ka rido dowladda waxaan ka rabaa cadaalad cadaalad wiilkay inuu helo cadaalad aa codsana wiilkay inuu cadaalad ii helaa codsana wiilkayga maanta waa ninka a keliya aan dugsanayay lafa engeganaa ka dugsanayay marka cadaalad daraa lagu dilay gardaraa lagu dilay gacanka haqdaranaa dishay nin awood leho qor wataa dilay asee qore ma wada nin awood qorayaa lagu dilay wiilkeeya awood qorayaa lagu dilay si xun baa loo dilay si xun baa loo dilay wiilkayga cadaaladaan codsanaa cod dheer iyo cod gaaban cadaaladaan ku codsanaa dowladda xasan sheekh waxaan ka rabaa cadaalad inay wiilkayga ninkii dilay ay ii soo saarto maxakamadda la ii soo saaro tiirka la ii geeyo xaqiisa la iga gudo aan rabaa qasqaasaan rabaa wiilkeyga ninkii dilay ninkii dilay wiilkey in lii qasqaasaan rabaa intaasaa codsanaa aabbihiisa ma noola hooyadiisanaa ah aabbihiisanaa ah waxaan rabaa inaan cadaalad maanta aan dowladda ka hela hadday dowlad jirto wiilkeyga lagamana shakini mana la shakin weligiisba lagama shakini weligiisba xaafaddaas waa joogay waa nin la yaqaan waa wiil dhallinyaro caana waa wiil iska afgaaban weligiis dad ma dulmini weligiis dad ma cayni weligiis lagama shakini xaafadaas waa xaafadii oo uu ku dhasho u deganaa oo weligiisa joogi jiray waay waana yaqaanaa ninka dilay gardara cadaan oo u dilay awoodoo u sheegtay xabad oo si xun ugu dhuftay wiilkayga weligiisa qori ma qaadanin xaafaduu ku dhashuu joogay dad ma la dagaalin nin oo edeblu ahaa cadaalad baan dowladda ka doonaynaa anaga waqtigii la dilaayay laba saac meelahaas camal ay ahayd ma naloo sheegin sababtii weli loo dilay ma naloo sheegin war uma hayno weli ilaa hadda in lasoo qabtiyen kale wiilkaan raxma la siiyo adeerkiisan ahy markaan ka imid niman dharcada dilanaa la yidhi ilaa haddii wiil wax far lagu mahaayo ilaa haddii wiil wax far lagu mahaayo marka qabriska la kasii gacnaha xaqardaa dishay ana saasaan kusoo ordi wixii faahfaahin kale gadaalaa macnaha ka ogaahina waa shan saac iyo xoogaa halihaa waxa ligama sheekeyn waxaan kusoo ordu taas waay waxaan ka ogahay male laakiin haddaan la ogaa doonaa koley dad baa jooga meesha aniga waa orod la ahaay waxaana dilay nin dharcad ah wuxuuna u dilay macnaha een, si arxandar ah هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
waagaad markaana ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey arrimaha caalamka waxaa isku soo duway oo noo soo jeedinaya waryaheena cabdiraxmaan badar aad baad u mahadsan tahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar culus oo ka dhacay gobolka mandheere ee ka tirsan dhulka n f d ee ku hoos jira gumeysiga dowladda kenya weerarka ayaa si gaara kaga dhacay deegaan lagu magacaabo waraa hareer jiire oo hoostaga degmada baanansa ee gobolka mandheera waxaana lagu beegsaday askar kenyaatiya oo socdaal ku jiray xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay sheegtay in weerarkaasi ay ku dishay sagaal askari oo kenyaati ah halka ay ku dhaawacday labaatan kale dowladda kenya ayaana dhankeeda nolol iyo geedi kula ugu yaraan shan askari warbixin uu maanta daabacay wargeyska the standard ayaa lagu sheegay in ugu yaraan afar sargaal oo ka tirsan ciidamada booliiska kenya in lagu dilay weerarka iyo dhaawaca lix kale halkala laayahay goobayjaani cidhib dhigaan shan sargaal oo kale waxaana la muujinayaa suuragalnimada in maxaabiis ahaan gacanta loogu dhigay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka dagaalamaya dhulka n f d ee ku hos jira gumeysiga dowladda kenya iyo sidoo kale dhulxeebeedka ay leeyihiin muslimiinta waxaanay horey uga fuliyeen silsilado weeraro ah oo dhiig badan kaga daatay dowladda kenya dhinaca kale dagaalo lagu jebiyey askarta dowladda federaalk ayaa maanta ka dhacay duleedka degmada buulaberde ee wilaayada hiiraan dagaalkani waxaa lagu dilay sagaal askari oo dowladda federaalka ka tirsan toddoba kalena waa lagu dhaawacay shan askari oo ka mid ah askartii dagaalka lagu dilay ayaana ciidamada dowladda federaalka goobta dagaalka kaga carareen dagaalkaasi waxay mujaahidiinta kusoo khaniimaysteen laba qori oo ak forty seven ah booshkooda iyo sidiska qori biki ama ah geesta kale weerar ka min ah oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo wanila oo u dhexeeya degmada ceeldheer iyo deegaanka misigawa ayaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waxaana weerarkaasi lagu dilay hal askari iyadoo laga soo khaniimaystay qorigii uu sitay tobanaan ruux oo ku shahiiday duuqiimo xoogan oo ka dhacay marinka khaza wasaaradda caafimaadka ee maamulka jida khaza waray saacadii lasoo dhaafay soo saartee waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kaceen in ka badan afar dhacdo oo xasuuq u xushlim ah afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxaana xasuuqyadaasi ku shahiiday dad gaaraya lixdan iyo kow ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol labaatan iyo sagaal ruux oo kale xasuuqyadan ayaana waxaa si isku mid a u martigeliyey guud ahaan deegaanaday ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah tirada guud ee shuhaadada muslimiinta khaza tan iyo toddobadii oktoobar ee sanadkii tegay waxay maraysaa in ka badan soddon iyo siddeed kun afar boqol afartan iyo saddex ruux halka ay dhaawacuduna marayaan siddeetan iyo siddeed kun afar boqol siddeetan iyo kow ruux oo kale waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashadiiyo dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada yuhuuddana ay si indhalaanna u beegsanayso dadka barakacayaasha ah wasaaradda caafimaadka ee maamulka jiida khaza waxay sidoo kale shaacisay in ciidamada yuhuudda ay magaalada khaza ku dileen saacadii lasoo dhaafay ugu yaraan toddobaatan iyo kow ruux halka ay ku dhaawaceen laba boqol siddeetan iyo sagaal ruux oo kale waxayna sidoo kale ciidamada yuhuudda xasuuqyo kala duwan ka geysteen magaalada khanyonis ee koonfurta marinka khaza iyo sidoo kale muqayimka shaadi oo ay ku shahiideen toddobiyo toban ruux oo shacab reer khaza ah ugu yaraan saddex boqol oo ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac noqday kadib markii ay diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ay duqeeyeen xeryaha dadka barakacayaasha ee ku yaala xaafadaha khanyonis guddiga gurmadka deg dega ayaana sheegay in diyaaradaha sahaynada ay xasuuq bahalimaa u geysteen dadka rayidka ah muuqaalo laga soo qaaday khaza ayaana muujinaya meydad gubtay oo daadsan wadooyinka iyo dhaawacyo laga daabulaya xaafadaha khanyoonis warbaahinta cadowga yahuudda ayaana markii waxsuuqani dhacay suuqgeyn beenna u sameysay in goobta la duuqeeyey ay ku beegsadeen hogaamiyayaal ka tirsan muqaawamada oo uu ku jiro maxamed addaa'if oo ah qaayidka ciidamada cisudiin alqasaam waana iskuday kale oo ay marmarsyo uga dhiganayaan xasuuqa shacabka mas-uul ka tirsan dowladda xabashida etoobiya ayaa mar kale sheegay inay ka go-an tahay dhaqangelinta waxay ugu yeedhaan is-afgaradkii dhex maray maamulka somalilan iyo dowladda etoobiya madaxa isgaarsiinta xafiiska abiy axmed ayaa u sheegay wakaaladda arab world baris in addis ababa iyo hargeysa ay ka shaqaynayaan sidii dhaqangal loogu bedeli lahaa heshiiskii ay abiy axmed iyo muuse biixi kala saxiixdeen horaantii sanadkan wuxuu carabaabay in ciidamada dowladda ethoobiya la faray in isbuucyada soo socday xidhaan dhammaan xuduudaha waddanka inta ay socto xafladda lagu saxiixayo heshiiska xabashida ethoobiya uu suuragelinayo inay saldhig badeed ka samaysato geeska qaaradda afrika mas-uulkan ka tirsan dowladda ethoobiya ayaa tibaaxay in socdaalkii waabiy axmed isbuucii lasoo dhaafay ku tagay magaalada buurta suudaan uu jaraal al burhaan ku wargeliyey inay xidhi doonaan xuduudaha maalmaha ay dhacayso xafladda lagu dhaqangelinayo heshiiskii xaaraantaha ee dhex maray muuse biixi iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya dhinaca kale taliya ku-xigeenka ciidamada milatariga xabashida ayaa gaaray deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed gaar ahaan deegaanooyinka ku laala xuduud beynaadka kumanaan ka tirsan ciidamada ethoobiya ayaa isbuucyadii lasoo dhaafay ka soo tallaabay xuduud beynaadka diyaargarowgan ay ethoobiyaanku wadaan ayaa imaanaya xilligu fashilmay kulankii ka dhacay magaalada ankara bishii lasoo dhaafay joe baiden oo galay qalad ay aad u hadalhayaan warbaahinada caalamka warbaahinta dunida ayaa si weyn u hadlaysa qalad uu galay madaxweynaha maraykanka joe baiden xilli uu mas-uul kale ku soo dhoweynayey madasha hadalka ee shir saxaafadeedka lagu soo gunaanadayey xuska sanad guurada toddobaatan iyo shanaad ee ururka gaashaanbuurta nato kaasoo lagu qabtay magaalada washington baiden oo doonayay inuu codbaahiyaha ku wareejiyo dhigiisa dalka ukraine valadimir zeleliski wuxuu yidhi haddana waxaan ku soo dhoweynaynaa madaxweyne putin oo ah magaca hogaamiyaha ruushka ee ukraine colaadda baan kala dhexayso balse wax yar kadib hadalkiisa saxay oo yidhi oh putin waa midka weyn ee waxaan soo dhoweynayaa zeleliski arrintan oo fadeexad lagu tilmaamay ayay si weyn u falanqeynayaan warbaynada caalamka waxayna dhacdadani ku soo beegmaysaa iyadoo uu jiro olole ka dhanna dib u doorashadiisa isagoo weynaaniya gabow lagu durayo madaxweynaha joe baiden oo hadda siddeetan iyo kow sano jir ah ayaa u xusul duubaya inuu mar kale hogaamiyo dalka maraykanka balse waxaa shaki la gelinayaa kartidiisii waa afar sano kadib wax ku sii maamuli karo maadaama waad u weynaaday intaas ayaan caawa dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa wararka caalamka oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو waa hagaag afhayeenka maamulka gobolka gado ayaa sheegay in guddoomiyaha doolow uu ka badbaaday iskuday dil cali jubba oo ah afhayeenka maamulka gobolka gado ee dowladda federaalka ayaa shaaca ka qaaday in guddoomiyaha degmada doolow ee gobolkaasi maxamed xuseen cabdilafey uu ka badbaaday iskudayo dhowr ah oo lagu doonayay in lagu khaarajiyo ilaa afar iskuday dil ayuu sheegay inuu ka badbaaday guddoomiyaha kaas oo sheegay in midkii ugu dambeeyey uu dhacay toddobaadkii lasoo dhaafay
waxaa jirtay muddadii labada sano u dambaysay intii uu geeriyooday taliyihii nabadsugidda gobolka bakaalko in la sameeyey afar shirqool oo waaweyn oo la rabay in lagu khaarijiyey guddoomiyaha degmada doolow war waxaa jira dad siyaasiyiin ah oo si wanaagsan loola soo shaqeeyey oo qaar hadda dowladda federaalka ay mas-uuliyiin ka yihiin qaarna ay dibadjoog yihiin oo steytka jubbaland ka soo shaqeeyey oo maanta ka shaqaynayo wax aad u foolxun oo la qariibsado shirqoolladaas oo midka ugu dambeeyey uu dhacay toddobaadka hadda lasoo dhaafay waxaa la rabay guddoomiyaha in halkaas lagu khaarijiyo wax loo khaarijinahayna wax kale maaha maxaad u wanaajisay xiriirka dariskaala dhexeeyo etoobiya maadaama dana badan isaga kaana xiran yihiin laakiin waxaan u sheegaynaa dadkii waxaas ka shaqeeyey ee dhagarahaas abaabulay ee aan dhowrka jeerba la soconnay in aan mar dambe looga aamusi doonin arrinta ayadaa هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
hagaag markana waxayna ku soo maqan nuxurka kitaab muhiim ah oo la yidhaahdo ajnixatulmakri halaaa kitaabkan oo ka mid ahaa kutubtii tartanka akhrinta dhiganayaasha lagu soo bandhigay waxaa soo jeedinaya arday lagu magacaabo siraajuddiin oo tartankaasi ka qayb galay waxaana naga xasuusin ah in habeen weliba hal kitaab iyo hal tartami idiin soo gudbinayno anagoo tixgelinayna codsiga dhagaystayaasha qaar nooga yimid ku soo dhowaada siraajudiin iyo kitaabka ah ajnixatu lmakri halaaa مجد مجد وعتلى عشرين عمر عشرين عمر عشرين عمر مرت الأيام عاما بعد عام وتقلد مجدها جيد السماء وتخلد ظلها في الأرض عمرا يعكس الآثار من أسمى ضياء مرت الأيام عاما بعد عام وتقلد مجدها جيد السماء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معطي الجزيل لمن أعطاه ورجاه وشديد العقاب لمن أعرض عن ذكره وعصاه اجتبى من شاء بفضله فقربه وأدناه وأبعد من شاء بعدله فولاه ما تولاه أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارة للسالكين فمن تمسك به نال مناه ومن تعدى حدوده وأضاع حقوقه خسر دينه ودنياه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكامل في صفاته المتعالي عن النظراء والأشباه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اختاره على البشر واصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان من شق الصبح وأشرق الضياء أما بعد أنيقو أه سراج الدين محمد علي ee kana mid ah ardayda jaamacadda alqima gaar ahaan kuliyadda shareecada ee waxaan halkan rabaa inaan kusoo gudbiyo khulaasada kitaab muhiim ah oo la magac baxay ee ajnixatu lmakri halaatha kitaabka mowduuca uu ka hadlayo ama silsiladda uu ka tirsan yahay waa silsiladu kayd ulacdaa kitaabka mualifka qoray waxaa loo yaqaan cabdiraxmaan ee xasan xabannaka sheekha haddaan tarjamadiisa waxyar ka bixiyo ee waxa uu ku dhashay dimashq ee sanadkii markii uu ahaa kun saddex boqol afartan iyo shankii hijriyada sheekha wuxuu aada u daneeyey in uu cinwaankan ah alghazw lfikri uu aada uga hadlo in badanna uu daneeyo ilaa looga bixiyey marka dambe ama lagu naanaysayba abulghazw lfikri wathaqaafat alislaamiya ee sheekha wuxuu geeriyooday allaha u naxariistay habeen arbaco ah bisha ee jamaad uluulaa sanadkii markuu ahaa kun afar boqol labaatan iyo shankii hijriya kitaabkiisan kan eena horyaal wuxuu ka kooban yahay saddex qeyb qeybta koowaad waxa uu uga hadlay ama ay ku saabsan tahay tacaariif iyo aragtiyo caam ah in layska siiyo duulaan maskaxeedka iyo dhagartiisa waxaana hoos imanayaa qeybtan ilaa dhowr qodob oo ay ka mid yihiin hordhacyo caam ah oo ku saabsan dagaal maskaxeedka iyo khatarta uu leeyahay ee suurooyinka uu leeyahay waxa loo yaqaan dagaal maskaxeedka ama alghazw lfikri ee saddex manhajka uu leeyahay fikir maskaxeedka afar qaababkii ugu waaweyn ee uu leeyahay waxa loo yaqaan dagaal maskaxeedka shan ereybixinada saddexda garab ee makriga altabshiir alistishraaq alisticmaar saddexda garab ee makriga runtii haddaan dul istaago waa ciwaanka ugu muhiimsan ee isoo jiitay intaan kitaabka akhrinayay midka koowaad ee ah التبشير أما واحد لو يقان التنصير وأسكو ميدة واحد لو يقان إسكريستامين التنصير هو إسكريستامين تمعنا إن دين تكريستن كا لو أولا ليو لغانا فسهادي ومد إسلام كا دين تا إسلام كا إيهستان فصل كحيقة وحوقها اللي جوجل حار كتاريخ دي إسكريستامين تا إيو عماشي وقبتي دانين تا ودانيي كريستانكو هبين كمسلمات كا قاببكي وو استعمالي كريستان كا muslimiinta ku nool caalamka islaamka qaababkii ugu u isticmaalay tansiirka waxaa ka mid ah in la aas-aaso kaniisado kuwaasoo u ololeynaya duminta nuurka islaamka in la aas-aaso madaaris lagula dagaalamayo dhaqanka muslimaadka sida xijaabka iyo indhashareerka ee halkan markuu marayay ciwaankan sheekha ayuu aada u lafaguray oo wuxuu uga hadlay xijaabka iyo indhashareerka asoo soo sardiyey in uu waajib yahay fii casrina haada oo hadda aan ku noolnahay sidaas la mid xijaabkana uu waajib yahay fasalka xiga wuxuu uga hadlay waxa loo yaqaan istishraaqa iyo acmaashii uu qabtay istishraaqa haddaan ka faalloodo ama aan tacriif ka bixiyo waxaa loo yaqaan dad reer galbeed ahaa oo soo tegey oo muslimiinta u yimid kadibna qaatay macrifadii muslimiinta iyo thaqaafadii kadibna dalkoodii ku laabtay iyo galbeedka si ay muslimiinta hadhow diintooda usoo bedelaan waxaa uga hadlay fasalkan dhexdiisa ilaa dhowr qodob oo ay ka mid yihiin eray bixin caam ah oo ku saabsan istishraaqa Ee, waxaa kaloo ka hadlay wadooyinka ugu muhiimsan ee istishraaqa ade- uu u adeegsado duulaanadiisa waxa uu ka hadlay ciwaan muhiim ah oo anagana quseeya oo ah jaamacadaha reer galbeedka iyo saameynta ay ku yeesheen caalamka islaamka si fiican ayuu u lafaguray fasalkan oo ninka u baahda in uu jaamacaddan iyo jaamacadda hadda uu dhiganayo alqima iyo jaamacadaha reer galbeedka maxay ku kala duwan yihiin ninka u baahda halkaas ayuu ee uu isheega ka daalacan karaa Ee, waxa ugu muhiimsan uu sheekha meesha iyada uga hadlay waxaa ka mid ah isbarbardhiga ka dhexeeya acmaashii ama camaladii ay qabteen tabshiirka iyo wax loo yaqaan istishraaqa fasalka xiga wuxuu uga hadlay sheekha guumeysiga Ee, wuxuu ka hadlay ee, qaababkii uu ku bilaamay guumeysiga Ee, sidoo kale wuxuu ka hadlay raadadkii uu ku reebay guumeysiga ee, ee, guumeystaha reer galbeedka aan dhexe wadamada islaamka ee carabta sidoo kale wuxuu ka hadlay raadadkii uu ku reebay guumeystaha ingiriiska wadamada hindiya Ee, wuxuu ka hadlay oo kale acmaashii ugu muuqday ee uu guumeystaha uga tegey wadamada islaamka iyo muslimiinta acmaashaa markuu marayay sheekha wuxuu sheegay camalka ugu weyn oo guumeystaha uu u socday oo ah in la kala qayqaybiyo muslimiinta sida wadamada oo kale sida soomaaliya suudaan in wadan wadan macaa lasu kala qaybiyo hadhow aa dhahda anin soomaali ahayn soomaaliya bisan xoreysana suudaan waxba igama gelin filistiin waxba igama gelin masar waxba igama gelin sidaa ayuu u oloneynayay in badan guumeysiga Een, waxaa ka mid ah ee, fasalkaas dhexdiisa wuxuu uga hadlay sheekha qodobada ugu muhiimsan ay wadaagaan waxa loo yaqaan garbaha makriga oon kor kusoo xusnay oo kale oo kale ah ee atansiir alistishraaq iyo alisticmaar waxaa ka mid ah waxyaalaha ay wadaagaan in muslimiinta dhexdooda lagu abuuro karaahiyo isnacib waxaa ka mid ah waxyaalaha ay wadaagaan in la dhaco gebi ahaanba sarwada muslimiinta waxaa ka mid ah in lala dagaalamo tadbiiqa shareecada islaamka iyadoo loo soo marayo waddooyin kala duwan Een, fasalka xiga wuxuu uga hadlay ee qaybta koowaad aan weli ku jirnaaye waddooyinka iyo xeeladaha ay adeegsadaan duulaanada cadowga waxaana ka mid ah dhagar dhanka siyaasadda ah labo go-doon dhanka dhaqaalaha muslimiinta ah saddex go-doon dhanka macrifada iyo aqoonta muslimiinta ah Een, fasalka xiga wuxuu uga hadlay qorshaha uu cadowga la damacsan yahay islaamka iyo muslimiinta oo ay ka mid yihiin in la marin habaabiyo mafhuumka ah tala saarashada allah subxaanahu wa tacaala in gebi ahaanba meesha laga saaro rukniga ah aljihaadu fii sabiilillaah Ee, runtii markuu halkan marayay waxay uu uu sheekha uu ku sheegay ama aad ugu lafaguray uu aad uga hadlay rukniga ee, aljihaadu fii sabiilillaahi oo maanta wadamo yar oo caalam islaami ka mid uu ku saaray Een, waxaa ka mid ah waxyaalaha uu sheekha meesha uga hadlay in la tirtiro gebi ahaanba axkaamta shareecada islaamka iyadoo lagu dejinayo wax loo yaqaan dimuqraadiyadda dalka Ee, fasalka xiga wuxuu uga hadlay duulaanada iyo acmaasha ay doonayaan in ay muslimiinta ku burburiyaan kuna yareeyaan tirada muslimiinta waxaana ka mid ah acmaashaas in gebi ahaanba la burburiyo khilaafada muslimiinta oo lagu dhaqmo qaacidada ah fariq tasud Een, qaybta labaad ee kitaabka wuxuu kaga hadlay sheekha duulaanka tooska ah ee in shubahooyin malabaala lagu kiciyo muslimiinta ayuu sheekha qaybtaas iyada uga hadlay wuxuuna u kala qaybiyey ilaa toddoba shubho oo ay ka mid yihiin shubhooyin dhanka diinta islaamka ah iyo shubhooyin dhanka ee, ruuxda iyo maadiga ah iyo shubhooyin dhanka cibaadaadka qaar ah ilaa sagaal shubho ilaa siddeed shubho ayuu sheegay sheekha intaa ayaan uga baxayaa qaybta labaad ee kitaabka qaybta saddexaad ee kitaabka wuxuu kusoo ee, afmeeray sheekha ee, isdurtaagyo caam ah sida la iskaga caawin lahaa duulaanada cadowga ee aan kor kusoo xusnay ee saddexda ah Ee, fasalka koowaad wuxuu uga hadlay qaababkii la iskaga caawin lahaa ha noqoto islaaxiyatun rabbaaniya ama cudwaaniyatun wa mataamic insaaniya fasalka ugu dambeeya ee kitaabka kusoo gunaanuday wuxuu sheekha uga hadlay khulaaso iyo baraarujinno ku socota ummadda islaamka هذا وبالله توفيق وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل وكما جمعنا في الدنيا إخوة متحابين أن يجمعنا في الفردوس الأعلى على سرر متقابلين صلى الله وسلم على نبينا محمد
هيا انشطوا وتحفزوا بدأ السباق فسابقوا واستجمعوا أفكاركم فالعلم بحر رائق فالعلم بحر رائق فقه بها وعقيدة ونوادر ورقائق وإلى الجوائز بادروا وإلى المعالي رافقوا وإلى المعالي رافقوا هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
waaya dadka ku dhaqan magaalada beledweyne ayaa ka cabanaya dhac ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka xilliyada habeenkii ayay ugu daran tahay dhaca waxaana sidoo kale dhacan uu saameeyey dadka ganacsatada ah shalay xilli toban saaca ayaa waxaa yimid anoo miislaa oo miis gadana nin asgariya waxaan kaa gadan uu yidhi booba igu sameeyey alaab lix dollar oo lix saac iga qaatay saddex badood waa igu riday wiishii waxa waa laysku wareeray wixii waa iga qaadayey ma garan aadna ma jiro magaaladan waxa waaye boob iyo dhac iyo dhibaataa ka jirta waana ciidanka la keenay oo cusub ciidamadaa waxaas noo geysanayaani xoogaa garaafaha waa i gaartay saddex badoodayna igu rideen ma garan intaas markay dhacday waa iga carareen wixii waa la carareen ma aamidu camiyo hadday u soo baxa ma arkin meesha waa dhoobnaan qof walba isuu kaa fiirsanaya wax wax kaa qabanaana ma laha ma garan bismillah si aan caadi ahayn waxaad ka baxa tuugada ayadoo shaar dowladeed wadato ayadoo dhara shacab wadato xadkay ka baxday habeen iyo maalin moobeelada waa la iska dafaya dadkiiyo naftooda halisaa la gelinaya maanta labaiyo tobanka waxaa la qaatay waxaa la dafay waxaa laba faylaha lagoyleed maqlaysa dhibaato cadagan waa waxaa yaroo meeshaan ku wadna hataa waxyar waxaa mararka qaarkood ayagoo naga dafaano toori noola baxaan ama qori waqtaano ku heldadaan aad arkaysaa dhibaato halis oo ziyaado ahoo xadkabaxo magaalada ka jirta waa taas waa jirtaa alxamdulilah shukuraga jaadkaasaanka ka shaqaysanaa xaal ciid oo bilow aadana ama bariiska raadnikaasan bariiska raadina ilmo yar yaroo hoofaa nagula soo deeyey wax allaal waxaan haysanaa nagala dul qaataa wax lacagana ma siiya xoogay nooga qaataa haddaan ka daba orrino waa nagula dhifana wax allaal waxay wataan oo dhan marka amni magaalada kama jiro amni allaha keeno هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
guud ahaana caawa intaas ayaana kusoo afbeerayaa barnaamijka dhammaanteennaba sidaas iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم